Sannad kasta waxaa maanta oo kale laga xusaa Caalamka Maalinta Bini'aadantinimada Adduunka, taas oo la qabto sagaal iyo tobanka Agosto sannad kasta. Maalinta caalamiga ah ee bini'aadantinimada waxaa la aasaasay kadib weerarkii ka dhacay magaalada Baghdaad ee dalka Ciraaq sanadkii labada kun iyo saddexdii, halkaasoo lagu dilay shaqaale badan oo ka tirsanaa qaramada midoobay. Tan iyo wakhtigaas waxaa la go'aamiyey in sagaal iyo tobanka Agosto loo hibeeyo xuska iyo qiimeynta shaqaalaha bini'aadantinimada iyo dadka u baahan taageerada. Xaaladda Soomaaliya waa dal ay ka jiraan xaalado bini'aadantinimo oo culus, abaaro, fatahaado, colaado, barakac iyo sidoo kale saboolnimo. Qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka gudaha iyo caalamiga ah waxay ka shaqeeyaan sidii dadka nugul loogu keeni lahaa gargaar. Waxaanu diiradda saaraynaa xaaladda bini'aadantinimo ee Soomaaliya ka jirto iyo kaalinta ay bulshada Soomaaliyeed ku leedahay taageerada dadka dhibaataysan. Soomaaliya waxa ay la daalaa-dhacaysaa isbeddel cimilo, abaaro daba dheeraaday iyo fatahaado soo noqnoqday. Adeegyada caafimaad ee Soomaaliya guud ahaan waa daciif. Cudurrada faafa sida daacuunka iyo jadeecada ayaa weli halis ku haya bulshada nugul. In ka badan saddex milyan oo carruur Soomaaliyeed ma helaan waxbarasho joogto ah sababo la xiriira barakac, saboolnimo iyo amni darro. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Cabdulaahi ayaa Radio Baalula uga warramay muhiimadda maalintan.
maalintan caalamiga ah ee maalinta biniaadanimada wasaarad ahaan waxay inoo tahay anaka xasuusin iyo qadarin aan u hayno shaqaaladaha ka sha- shaqaalaha ka shaqeeya hay-adaha biniaadanimada ee naftooda u horay sidii ay ugu adeegi lahaayeen dadka nugul ee ku jira xaaladaha adag sidoo kale waxay muhiimad gaara u leedahay dhammaan bulshada soomaaliyeed oo sanadihii lasoo dhaafay la daalaa-dhacaya abaaro colaado iyo fatahaado taasoo ka dhigaysa maalintan inay noqoto mid lagu xas- lagu xoojinayo isku duubnida iyo isku xirnaanta dadka biniaadanimada ayadoona na xasuusinayso inaan mar walbaba aan ka shaqeyno biniaadanimada ka wasaarad ahaan inta badan horta annaga waxaan diiradda saarnaa isku dubaridka ama coordinationka iyo hagidda gargaarka iyadoo mudnaanta la siinayo in la hubiyo in gargaarkan uu gaaro dadka ugu mudnaay ee nugul Aqoonyahan Mustaf Cabdirashiid ayaa ka warramaya waxyaabaha sababay in ay abaaraha soo laalaabtaan.
abaaraha soo laalaabta waxaa u sababay karnaa midda koowaad inay jirto waxa loo yaqaano climate change amasana cimilada isbeddelka cimilada inuu zaa'id yahay oo cimiladii ay isku bedeshay in waqtigii roobabka la heli jiray ay yaraadeen Een, waxaa kaleeto haddana u sababay karnaa in qoraxdii ay malaysid in xoogaa mataqaanaa maxayd ay aad u badatay waqtigii abaaraha waxay ahaan waqti yar la xisaabi karo Bishaar Cabdi Aadan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Beledweyne ayaa Radio Baalula uga warramay doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan caawinta dadka danta yar.
Ee, haddii aynu nahay dhalinyarada soomaaliyeed ama dhalinyarada joogta maanta waxaan ku biirin karnaa in ay sameeyaan ololyo wacyigelin oo ku saabsan dhiirigelinta iyo iscaawinta samatafalka Ee, waxaa kaloo dhalinyarada ay ku caawin karaan waxay ku yeelan karaan ee, waxay u sameyn karaan ururo oo raash ee, dadka inay u geeyaan raashimanka Qaar ka mid ah barakacayaasha Beledweyne ayaa Radio Baalula uga warramay xaaladooda nololeed iyo haddii ay helaan dad caawiya.
haa wayna soo gaareen laakiin hadda ma waa wax mar hore taa hadda wax oo gargaara maysano maxay tahay fariinta aad u gudbin lahayd dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba Ee, waxaa u gudbi lahay een, inaan haysanin dadka ilmihii waxay ku bari lahaayeen een, raashinkii oo kaleeto waxay cuni lahaayeen hoygaa digi lahayne waxaas dhan way nagu adeegayeen noloshaas beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed waxaan u dirsan lahaa inay naga soo gaaraan dad walaalahooda oo tabaraysan oo soo qaxay inayna soo inayna soo garab istaagaan aan raalli unahay labada kun laba iyo labaatanka ilaa iyo labada kun saddex iyo labaatan soomaaliya waxay gashay abaaro halis ah taas oo barakicisay in ka badan hal dhibic afar milyan oo qof fatahaadii sanadkii labada kun afar iyo labaatan ayaa sidoo kale saameysay gobollada shabeellaha hoose hiiraan iyo baay halkaas oo guryo iyo dalagyo badan ay ku burbureen xeryaha barakacayaasha gudaha dalka waxa ay la daalaan dhacayaan biyo la-aan adeeg caafimaad oo yar hooy xumo tacadiyo ka dhan ah haweenka iyo carruurta